maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar loo malaynayo inuu fuliyey qof isqarxiyey oo uu afar iyo labaatankii bishii hore uu la beegsaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo uu ugu dambeeyey allaha u naxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow kaasoo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi gaar ahaana geeridii ku timid duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariisow ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda dadka ay taabatay geeridaasi islamarkaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan yariisow waxaa ka mid ahaa soomaalida ku nool magaalada nairobi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed waxaa aad noo taabatay geeridii ku timid walaalkaya cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxay ahayd geeri aan aad oga naxnay maalin kasta in dadka haldoorka u ah ummadda soomaaliyeed iyo si macno darraa ay u dhintaan waa arrin ayaan darra ah magacigu waa yunus cabdulaahi xiri innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan annaku muxuu ahay ka tirsan jaaliyadda ku nool khaasatan ardayda wax ka barata arday soomaaliyeed wax ka barata magaalada nairobi waxaan muxuu ahay tacsi u diraynaa injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo muxuu ahay qarax ka dhacay maalin hore gaarsu geeriyooday waxaan ugu tacsiyeynaynaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool ee guddoomiyaha u ahay si khaas ahna waxaan tacsida xagkan uga diraynaa familka iyo muxuu ahay caruurtii oo ka geeriyooday waxaan leenahay ilaahay muxuu ahay qabrigiis ha u qaboojiyo magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed maxmed cabdiraxmaan jiic waxaan ka tacsiyeynaynaa arrintii foosha xumayd ee ka dhacday xamar ee dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisii hore guddoomiyihii duqi magaalada aakhira u dhintay waxaanan leenahay waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaanku dhahay dadkeeduba garabka garbaha isqabsadaan nabadda iyo maxaanku dhahay dadkan kada sidii loo badbaadin lahaana ha laga shaqeeyo samiriga imaanna allah ka siiyo faamiligii iyo soomaali oo dhan injineer yariisow ayaa ahaa wadani shaqooyin badan u soo qabtay qaranka soomaaliya xilal kala duwanna soo qabtay waxa uu dhowr jeer oo hore uu wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta soomaaliya isagoona hadda markii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan yariisow magacaygu waa xabiib maxamed cigaal qonsulka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya waxaanu tacsiyeynayaa cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow injineer yariisow duqii hore ee magaalada muqdisho aan ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir oo maanta ku geeriyooday istaal ku yaala dalka qatar magaalada dooxa waxaanu tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay caalamku ka joogaan gaar ahaan dadka shacabka ah reer banaadir ee uu madaxda u ahaa waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisii iyo xaaskiisii uga horeeyaan iyo waalidiintiisii samir iyo iimaan allah idinka siiyo aad ba umahadsan tahay magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdixakiin axmed guuleed agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga runtii waxaan aad iyo aad oga naxnay geeridii ku timid walaalkeen cabdiraxmaan yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqa magaalada xamar waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan ummadda soomaaliyed meelay joogtaba sabir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeed iyo gobolka banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan guud ahaan dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxaa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono allaha u naxariiste injineer cabdiraxmaan yariisow oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerar kii ay kooxda al-shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho khadar maxamuud xareed v o a nairobi